بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية كنتن يا أفراد من سورة الروم قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وحين سوغرني جبجبدي سورة الروم في تفسير سورة الروم waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo bayaaninayaa wixii layna ka abuuray iyo axwaashaan soo marnay allaahu ilaahay alladii waa macbuudka khalaqakum idin abuuray min dacfin dacfi xaggiis dadow ayuha nnaas dadow ilaahay waa midka idin abuuray min dacfin min aslin daciifin asal daciif ah ilaahay waa midka idinka abuuray bilowgii hore asalkaasi waa maxay waa nudfada biyaha yar ee manida ah ayaa laydinka abuuray min maain mahiinin qur-aanka meelo kale lagu tilmaamo ilaahay taasuu idinka abuuray markaasaa riximkii ku soo jidheen ilmo yara haydeen welad noqoteen mid radiico wax nuugaya noqoteen mid naaska laga gooye noqoteen axwaashaasoo dhan ilmuhu markau marayo dacfi kale weeyaan marka intaa uu soo marayo oo dhan maadaama asalkiisii min dacfin laga abuuray waa axwaal uu marayo uusan waxba qabsan karin oo daciif yahay uma intaa dabadeed dacfigaa dabadeed uma intaa dabadeed jacala ilaahay wuxuu yeelay min bacdi dacfin dacfigaas dabadiis quwatan awood baa ilaahay waxa weeyaan dacfinimadii dufuulada iyo ilmanimada dabadeed ilaahay awood buu idin siiyey shabaabnimo iyo awood dhallinyarnimo baa ilaahay idin geliyey uma jacala ilaahay wuxuu yeelay min bacdi quwatin quwadaa laydin siiyey dabadeedna dacfan taag darnaan iyo washaybatan ciro shaybnimo awooddii dabadeedna waxaa laga gadaal mariyey qofkii markuu soo usii socdo oo usii weynaanayo marka dambe awood darro iyo shaybnimo ayaa ku dhacaysa waa duqowga ama haramnimada dacfigeedii taas baa gabadeedna ilaahay yeelo intaasoo axwaalah ayaa macnaha aa soo madheen oo ilaahay idin soo mariyey subxaanahu wa tacaala awooddaas dabadeed dacfi kalaa yimid oo kii dhallinyarnimada ilmaha marka ahaydeen ma aha waa mid kaloo hadda da'da iyo weynanimada iyo duqownimadu ay keentay iyo washaybatan shaybatalharam weeyaan waa madaxii baa idin caddaaday shaybnimo waxa weeyaan shayba ciro taas baa dabadeedna yimid yakhluqu ilaahay waa khalqade waa abuuraa maa yashaau wuxuu doono ilaahay abuuraa wa huwa ilaahayna alcaliimu ilaahay weeyaan alla ogaal badan wey alqadiiru ilaahay wey ilaahay waa mid karitaan badan wey qadiir ah qadiir calaa maa yashaa wax allaal wuxuu doono mid kale wey ilaahay subxaana wa tacaala markaas markii hore insaanku dacfinimo ku soo biloway ilmaha yar ee daciifkaah iyo dacfi iyo dacfigii laga abuuray marka dambe aakhirka u dambeeyana wuxuu noqonayaa dacfigiibuu ku noqonayaa wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaamo ay dhacayso saacaddu waa qiyaamadii yuqsimu way dhaaranayaan almujrimuuna baa dhaaranahay kuwii mujrimiinta ahaa baa dhaaranaya dembiilayaasha maxay ku dhaaranayaan maa labisu inaysan soo nagaan adduunka hayra saacatin saacad wax ka badan saacad waxaan ahayn xisaab baa loo soo istaajinaya khalqii baa la soo saaraya gaaladii waa dhaaranaya waa mujrimiinta adduunye haddaan joognay bay dhaheen markaan joognay dhaari waxay tahay oo aan ku dhaaranaynaa saacad wax ka badan inaan adduunyo soo joogin muddada waxay aad u yaraysanayaan adduun ay soo joogeen markii loo fiirsho muddada tirada badan oo aan weligeed dhammaanayn ee aakhiro ay hadda bilaabeen markii loo fiirsho muddada ay weligood jirayaan oo aan dhammaanayn aakhiro jirayaan oo cadaabkaa ku jirayaan adduunkay soo mareen dee saacadoo kale ka dhignaanaya ama maahe waxaa la yidhi wayba halmaamayaan intay adduunyada soo joogeen markaasay dhahayaan saacad baan soo joog kadalika sidaas bay kaanuu ahaayeen adduunka markii la jooga yu'fakuuna kuwa la iilo oo xaqa laga iilo baadilka loo iilo runtaa laga iili jiray oo beentaa loo iili jiray kadalik hadda sidaa hadda loo iilay sidaasoo kale kaanuu ahaan jireen kaanuu ahaayeen yuufakuuna kuwa la iiloo la sarfiyo xaqaa laga weecin jiray baadilkaa loo weecin jiray runtaa laga weecin jiray beentaa loo weecin jiray waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuu la siiyey alcilma cilmiga iyo waliimaana iimaanka dadka cuqalada ahaa min ahli اliimaani waalcilmi ah kuwaas waxay yidhaahdeen way dhihi doonaan weeye oraahdu waa soo socotaa laqad labistum waa soo nagaateen fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ilaa yowmi اlbacdi ilaa bacigii waxa weeyaan waxay radinayaan kuwaan yidhi saacad baan adduunka soo joogna war waxaa soo nagaateen laqad xaqiiqee labistum waa soo nagaateen fii kitaab illaahi waa maxay fiima fiima katabahu allah ilaahay wuxuu idiin qoray baa soo naga soo nagaateen intii ilaahay idiin qoray waa soo joogteen adduun oo de muddo sheegi mayaan intaasoo sana ee dhihi mayaan ee maxay ku qaayeysan tahay ilaa yowmi اlbacfi ilaa isi soo saarka maalinkiisa ayaa ku soo nagaateen fii kitaab illah ama fii kitaabillaahi oo looxulmaxfuudka wixii idinku qornaa adduunyada waa soo qaadatay fa haadaa midkani marka maanta aan joognahay bay dhahayaan yowmulbacfi isi soo saarka maalinkiisii wey waa maalinkaa inkiri jidheen walaakinakum idinku kuntum waxa ahayd laa taclamuuna kuwa waxba garanayno aan rumaynayn maalinkaan ma idnaan rumayn yowmal aakhir ma idnaan soo rumayn ma idnaan aaminin sidaas ba ahayd ilaahay wuxuu yidhi fa yowmaidin maalinka isaga ah laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey macdiratuhum cududaarkoodu ma anfacayo maalintaa markii la tago waa maalin kuwa daalimiinta cududaar cududaarasha aysan waxba u tarayn laa yanfacu aladiina fa yowmaidin maalinka isaga laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwa ma anfacayo dalamo dulmiga sameeyey macdiratuhum macdiradoodu iyo cududaarkoodu ma anfacayo si kasta oy wax u sheegaan waxba u tari mayso laga dhegaysan maayo walaa hum man aysan ahaanin kuwa daalimiinta ah yustactabuuna kuwa laga cabasho aqbalayo yustactabuuna kuwa laga kuwa ma garanaysaa laga cabasho aqbalayo kuwa laga xumaan bixinayo waxa weeye waxaa jira adduunka qofku markuu dembi galo waxbuu bixiyaa ha layga raali noqdo xaal baan bixiyey waxaasaa lagugu xukumay sidaasoo kale marka kuwa laga xumaan bixin dalbaya maaha inay xumaan macnaa xaal bixin inay xaal bixiyaan leeyahay waxaa waa soo gasheena maanta waxaan iska bixiye kuwa la dhahaya maaha marka xaal iyo xumaan bixin iyo xaal bixin iyo waa isku meel la dhihi maayo maanta rabbigii raalli geliya toobad keena daaco la imaada arrinkaasi waa tegey wakhtigiis aakhiraa la joogaa bay ka dhigantay xaal bixin iyo cududaarasho laga aqbalo midna laga yeeli maayo walaqad xaqiiqee wallaahi laqad darabnaa linnaasi dadka waanu caddaynay baa ilaahay yidhi fii haada alqur'aani qur'aankan ee kana dhexdiisa min kulli maal tusaale dhammaantii baan ugu caddayn wax kastooay dadku u baahan yihiin oo mawaacidah tusaalayaal ah akhbaar ah cibrooyin ah baan u caddaynay xaqaa loo caddeeyey walain ji'tahum haddaa ula timaaddo wallaahi lain ji'tahum haddaa iyaga ula timaaddo kuwaan gaaladaa biaayatin aayad layaquulanna oraa yidhaahdeen oo yidhaahdeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay dheheen oo dheheen waxay ku qowlayaan in antum maa antum matihidinin ilaa mubdiluuna mooyaane kuwa baadil sameeyayaal ah nebi allow haddii aad aayad kasta ula timaad mucjizo kasta haddaad tus kuway xataa dalbadeen oy leeyihiin ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalix oo kale iyo gacantii nebi muuse oo kale iyo maalla maalla keeno haddii xataa loola yimaado gaaladu waxay dhahayaan layaquulanna oraahdeen oo yidhaahdeen alladiina kuwii kafaroo gaaloobay waxay idinku dhahayaan in antum maa antum ma tihdinin ilaa mubdiluuna mubdiliin mooyaane wax kale ma tihdin saas bay idin dhahayaan aday kula hadlayaanoo adiga iyo asxaabtaadu waxaa tihiin bay idin dhahayaan qowm oo mubdiliin ah ilaahay wuxuu yidhi kadalika sidaas kuwaa qalbigooda loo daabacay bow yadbacu allaahu ilaahay u daabacay u daboolay calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyaashooda laa yaclamuuna waxba aan garanaynin wax la tiimbareeyey oo la daabacay oo la qafilay sidii kuwii hore qalbiyaashoodii saa looga dhigay jahalada ahaa ee mujrimiinta ahaa baa kuwaana qalbigooda ilaahay u khatima aladiina calaa kadalika sidaas kaleo yadbacu allahu calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyaashooda laa yaclamuuna aan garanayn ilaahay towxiidkiisa iyo sifaadkiisa aan garanayn ee fasbir sabir nabi allow ina wacd allaahi ilaahay yaboohiisu xaqun mid dhaba weeyaan beenintay ku beeniyeen iyo dhibta ay ku dhibayaan ku sabir yabooha ilaahay nasri kuu yaboohay diinkaada in la daahirinayo ilaahay kuu ballan qaaday kaasi waxa weeyaan xaqun waa dhab laabudda min injaazihi in la go-aamiyo la gooyoo lagu siiyo way dhacaysaa waa laga maarmaan walaa yastakhifannaka yaysanna ku fududaysanin alladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiininaynin walaa yastakhifannaka yaysan fudayd kugu xambaarin iyo argagax iyo walbahaar aladiina kuwa laa yuuqinuun aan yaqiininaynin aayaddaas baa lagu soo gebagabeeyey aayaddaas waxaa la yidhi sayid cali oo salaad ku jira ayaa mid khawaarijtii ka mid ah baa sayid cali soo dulmaray markaasuu wuxuu akhriyey kii khaarijiga ahay oo khawaarijta ka mid ahay meesha marayay lain ashrakta layaxbadanna camaluka mise waxay ahayd faqaatiluu a'imata alkufr laaya madaxda gaalada sayid cali bay u sarbeebayaa oo sayid cali buu diidan yahay oo diinta ku haystaa oo haddee janno loogu bishaareeyey oo khaliifkii afraad ah oo nebigayna adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam oo faadimo bintu rasuul qaba kuwaana sibaa wax maaragtay u dayeysan yihiinoo waxbaa si maaragtay khaldan u fahmay bay u fahmaan meel bay ku dhegayaan sayid cali marka waa fahmay salaaddiina waa ku jira inuu isaga u dan leeyahay oo isaga wax ka sheegayo aayaddu akhriyey markuu meesha marayo ka gartay aayaddiiba kor ula dhawaaqa lain ashragta bay ahayd layaxbadanna camaluka ee middan kaleoo faqaatilu a'imata alkufridu iyadu waa dalkay ka dhacda waxa weeyaan saasoo kale kuwo dalkaabaa nin saasoo kale meel jooga ku ku ag sheeg sheekaysayo ku dul akhriya waxay uga jeedaan madaxdii gaaladu kani ka mid yahay halla diloo kale isla noocaasoo kale ah marka markaasuu wuxuu isna akhriyey sayid cali salaaddii ku akhriyey aayaddan iyada ah fasbir inna wacda allaahi xaqo walaa yastakhifannaka aladiina yisan fuday kugu xambaareen aladiina laa yuuqinuuna halkaas uga jeedaa walaa yastakhifannaka yaysan ku fududaysanin oo fudayd kugu xambaarin kuwa aan waxba yaqiininayn waxba garanayn suuratu luqmaan suuradda la yidhaahdo oo suuradda soddon iyo koowaad ah makiyatun weeye aayaadkeeduna soddon iyo afar aayadood weeye mar haddii maki la yidhi wax badan baynu qur-aan makiya soo qaadannayoo saddexdii arrimoodoo waaweynaa baa qur-aanka makigaa ka hadlaa waxdaaniyada kow nubuwada labo bacfiga iyo nushuurka oo isku meel ah isa soo saarka soo saaridda khalqiga la soo celinayo suuraddaas iyadaa weye suuratu luqmaan waxaa loogu magac daar qisadii luqmaanulxakiim ayay shamlinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حروفتها مقطعة الله أعلم بمراده إلهي baa og muraadka looga muraaday inta badanse markii la sheego xuruuftaas iyo kuwa la midka ah aayaadka ka dambeeya qur-aanka icjaaznimadiisa iyo mucjisnimadiisaa looga hadlaa kitaabkan ayaa la ishaarayaadoo mucjiskaadoo afxama alculamaa waludabaaa waalfusaxaa waalbulaqaa ifxaam ku sameeyey macnaha waxa weeyaan af afkooda guriyey afgurin buu ku sameeyey kitaabku kuwii waxyaqaanay adabka iyo fasaxada iyo bulaqadii kulligood waxaa la leeyahay war kitaabkan kulli xuruuftiisu waa xuruuf la yaqaano alif iyo laam iyo miim iyo kuwo la midoo ka koobaya laakiin bal cariyaa tan furi kara cid furi kadha ma jirto ilaahay baa og xuruuf kale oo aan la aqoonna maaha waa alifka iyo laamka iyo miimka tilka taas martabadeed sarayso oo haadihi tan hadda looga jeedo middaan tilka taasi aayaatulkitaabi aayaat aayaatu min alkitaabi kitaabka aayaad ka mida wey aayaatulkitaab wey kitaabkaanina wuxuu ka sara maray faaqa kulla kitaabin kitaab kastabuu ka sara maray fii bayaanihi wa tashriicihi wa axkaamihi xagga axkaamta xagga jidaynta xagga caddaynta waa kitaabaha kan ugu sarreey wey tilka taasi aayaatulkitaab wey kitaabkii alxakiimi xikmadda lahaa dil xikmati alfaa'iqa xikmadda sare saaxiibka ah hudan xaaluu yahay hudan xaaluu yahay ama aayaadkaasi aayaatulkitaab wey hudan haadiyatan xaal yihiin aayaadkaasi kuwa hanuuninaya dadka waraxmatan daata raxma xaalay aayaadkaasii naxariis kuwa u saaxiiba lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta iyagoo u ah ee samafalayaalka ah kuwa samafalayaalka waa kuwee aladiina muxsiniintaasoo yuqiimuuna salaata salaada oogaya oogid baa laga cabiray arkaan iyo khushuuc iyo aadaab bay leedahay oo wayu'tuuna zakaata zakadana dhiibahaya oo bixinaya labadii dhinac cibaadada badaniga ah tan ugu sarraysa baa la soo qabtay waa salaada cibaadada maaligahana tan ugu sarraysaa loo soo qabtay waa zakada labadii dhinacba waa la sheegay yuqiimuuna salaata wa yu'tuuna zakaata wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum baa la soo celiyey mar labaad yuuqinuuna yaqiininaya oo aaminsan ulaa'ika kuwa iyaga martabada sare loo tilmaama hawan wanaagsan leh calaa hudan hanuun dushi bay ahaadeen hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday waxay ku dul socdaan calaa baaba la keena meesha hanuunkay dul saarayin calaa nuurin wa basiiratin wa manhajin manhaj iyo nuur iyo hanuun iyo basiiray dul saaran yihin oo alle xaggi ka yimi wa ulaa'ika kuwa iyagaana hom iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanaya liibaanta rismigaa kuwa liibaanay iyaga weya ulaa'ikadii baa la soo celceliyey waxaa loo soo celcelinayaa baa lagu leeyahay waxaa laisku barbaraarujinayaa qadarkoodu iyo fadligoodu sida uu u sarreeyo qoladaa iyaga ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen khabarkaas ka soo hormaraya jaari majruurku dadka ayay ka mid ahaadeen man duul yashtarii soo shiraysanaya soo gadanaya lahwa alxadiii lahw alxadiid wax dadka waxaa ku jira kuwa soo gadanaya man yashtari lahwa alxadiid sheekada mideeda lagu mashquulo maa yulhaa can daacati illaah ilaahay daacadiisa wax looga mashquulo kuwa soo gadanaya baa dadka ka mid a tiro badana kuwaas wa min annaasi dadka ilaahay baa de ummadiisa yaqaan oo abuuray wa min annaasi dadkay ka mid ahaade min baa la geliyay waa qayb ka mida iyagoo dhan maaha dadka waxaa ku jira qayb baa ka mid a yashtarii soo shiraysanayao la soo wareegaya lahwalxadiid xadiidka iyo sheekada kiisa lagu mashquulo oo daacada ilaahay looga mashquulo oo waddada ilaahay qofka ka hor istaagaya oo mimaa laa khayra walaa faa'idata fiih wax khayra iyo wax faa'iidayo laga helayo aysan jirin lahwigu waa kullu baadili wax kastoo baadilo oo qofka khayrka ka mashquuliya saamaleylka iyo iska haasaawaha iyo khuraafaadka iyo sheekooyinka dadka ka qosliya iyo magaranaysa majaajilooyinka riwaayadaha balaayooyinka waxaas oo dhan hadalka hadaltirada wamaa laa yembaqii waxaan dow ahayn waxaas oo dhan baa lahwalxadiid meel kasta dac yaalla wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid aayaddan cabdullaahi bn mascuud baa la weydiiyey wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa huu ilaah baan ku dhaartay saddex jeer buu dhaarta ku celi innamaa huwa alqhinaa waxaas la sheegaya waa heesta sheeko waxa weeye heesuhu waa balaayo dadka mashquulinaya qof hadduu akrinaya iyo haddii koox akhriyaysa iyo haddii meel kale ka muuqdaan iyo waa wax mushkilo ah xasanulbasri wuxuu yidhi waxay ku soo degtay khinaha heesta iyo kuwa heesa iyo masaamiirta qalabkaas waxyaalaha la gargaraacayo sharqamayo oo sawdaynaya waxaas bay ka hadlaysaa dadka kuwa noocaasaa ka mid a waxaasuu soo gadanaya liyudilla inuu dhumiyo dadka can sabiilillahi ilaahay waddadiisa inuu ka dhumiyo waddada ilaahay inuu ummadda ka dhumiyo bikayri cilmin xaalow ahaaday buu soo gadanhayaa oo aad ka xaalis man yashtari waxaasuu soo gadanayaa inuu ummadda waddada ilaahay ka dhumiyo bikayri cilmin xaalu ku sugan yahu soo gadanayaa waxaas iyo wayatakidahaa inuu ka yeesho waddadaa ilaahay husuwa jees jees cayaar iyo wixii la mid ah ulaa'ika kuwa iyaga lahum iyagu waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo muhiinun dulli muhiin ah macdu dulli maciis waidaa tutlaa markii kaa lagu akhriyo calayhi dushiisa ilaahay wuxuu yidhi aayaatunaa aayaadka yaga qur'aanka kariimkaah markii kaa lagu dul akhriyo waxaas haysta wallaa waa jeensanaya mustakbiran xaalu yahay mid iska birinaaya kaan lam yasmacahaa sidii isagoo aan maqaloo kale kaan lam yasmacahaa xaaluusan maqaloo kale isagoo siduusan maqal oo kale maba maba eegayaba sidii wax kaafil oo aan maqlin oo kale iska dhigaya kaana fii udunayhi kaana fii udunayhi labadiisa dhagood waaba iyadoo ay ahaatay waqraa culays wax dee qof dhagaha ka culus aan wax maqlayn dee mayow aayaad iyo wax kale midna maqlaya waxaa muddaa dhaga culays inuu qabo qur-aanka ilaahay iyo diinta iyo fasirka iyo macnaha iyo akhriska iyo qur-aan waxaasoo dhan waa ka dhegalaay kaana waqran fii udunayhi bay ka dhiganta culays waxaaba moodaa inay labadiisa dhagood yihiin oo qur-aankaba inuu dhegaystaba culays baa ka saara fabashir ugu bishaareehu midkaas bicadaabin cadaab ugu bishaareeh cadaabkaasoo aliimin xanuun badan aayaddaas iyadana usluubkaas baa lagu keeno kuwiyaas markii la sheegay gaaladii iyo munaafiqiintii iyo kuwii xumaa ilaahay wuxuu caddaynayaa inoo tilmaamayaa kuwii wanaagsanaa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey marka horta aayaddaas wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudilla can sabiili illaahi nin la dhihi jiray baa la yidhi nadrubnu alxaaris baa wuxuu soo gelin jiray gabdhaha heesa qof allaale qofkii damco inuu islaamnimada qaato islaamo oo nebiga u tago masaajidka iyo diinta ku soo biiro intou u tago ninkan gabdhaha soo gatay oo gabdhaha heesa u geeyo kii islaamnimada rabay intou kaxeeyo gabdhaha heesaya u geeyo buu wuxuu dhihi jiray adcimi ninkan cunasi mar haddii wax la cuno qofka la kharash gareeyo oo maaragtay meeshii laga leexsho qofkan siuba uga xishoonayaado wuxuu dhihi jiray cunasi wasqihi lkhamr khamrana waraabi khamrana umis ha cabbi waxaasoo aan kharashkiisa ahayn balaayada ah buu macnaha kala ballami jir aniga igu qoroo kale weeye waxaas inta siisay waxa weeyaan cunana si khamrana waraabi waqaniih adiguna maaweliya u hees adiguna u qaadqaad markii loo qaado waxaas waa wax khamraysana kana marqaamo marqaan shaydaan weeyaan buu dhihi jiray haadaa khayrun odaygii baa dhahayaa kharashka baxshay haadaa khayrun mimaa yadcuu mimaa yadcuuka ilayhi moxamedu kanaa ka wanaagsan wixii moxamed kuugu yeerayo maxaa kaa maqan cunno ma haysataa khamro ma hesh kuwa wax kuu qaadqaado ma hesh ku hees waxa lagugu yeeraya tanaa ka fiican oo maxaya waxa lagugu yeerayo salaada iyo soonka iyo inaad hortiisa ka dagaalantid oo khatar geshid iyo waxaasoo dhan tanaa kaaga fiican waa balaayo loo soo macnaha loogu talagalay inuu dadka liyudila can sabiililahi soo maahayn waddada ilahay inuu ummadda ka dhumiyo shaydaan ah ninkaas iyo kuwa la midka ah bay aayaddu ka hadlaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wa camiluu camal fil asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum kuwa waxaa u ahaaday jannaatu naciim jannaatu naciim bay leeyihin nicmada iyo barwaaqada jannadeeday leeyihiin wax la cuno wax la cabo wax la xirto dumar wanaagsan xuurulciin barwaaqoo dhan baa yaalla baa taalla halkaas mimaa mimaa laa caynun ra'at oo waxaan indhuhu weli araga walaa udunun samicat dhegi maqal walaa khadara calaa qalbi bashar binu aadan qalbigiisana weligeed aan ku soo dhicin allahuma ajcalnaa min ahli ljanna halkaas waxaasay leeyihiin jannaatu naciim bay leeyihiin khaalidiina xaal yihiin kuwa ku waaraya oo qadaranaya inay ku waarayaan fiiha dhexdeed weligood ka bixmaya laa yabquuna canhaa xiwal wacda allaahi xaqaa wacd allaahu wacdan ilaahay baa yabahu yabahay wacd allaahi ilaahay yabahiisa weeye xaqan wa xaqa xaqaa ee dhab ah wa huwa ilaahayna alcasiizu wey alxakiimu ilaahay weeye shay kasta meesha ula aqa allaha dhiga weeye khalaqa samaawaati ilaahay samaawaadkii buu abuuray bikayri camadin tiir la'aan tiir camad kaasoo tarownahaa aada u jeeddaan tiir aad u jeeddaan la'aanteed baa ilahay cirarka abuuray midaynaan u jeedin ka waran cirarkan tiiran aan u jeedin nama hayaan ilaahay baa haya ilaahay unbaa haya bes tarawnahaada istinaaf laga dhigo markaa macno kale soo baxayana waa jidha wa alqaa ilaahay waa tuuray fil ardi ardada dhexdeeda rawaasiya kuwa sugsugan buuro waaweyn baa ilaahay dhulka dul qotomiyey an tamiida lian laa tamiida inaysan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka ama karaahiyata an tamiida bikum inay idinla dhaqdhaqaaqdo nicid la nacyo la diidayo lian laa tamiida bikum say idinla dhaqdhaqaaqin idinla saabtay dhulgariirku hadda markuu dhaco waxa dhibaato ummaddaa ku dhaca waa la arkay marka ilaahay baa dhulkan wuxuu nooga dhigay hayin buurahaasna waa lagu qodba markaasaa sidaasaa loogu talga dhaqdhaqaaqi mayso bacaad lagama dhigin baa layidhi iska maaragtay batal ah maxaa yeelay bacaadku meel buu ka guurayaa meel kaleu tegayaa hadba dabayshaa dhan u wadaysa saasna lagama dhigin waa aragtay meelaha hadda bacaadyada iyo laga cabanayo oo laleeyahay ciiddiibaa guryihii qarisayo waa la mari waayo waddadiiyo xaggay ka dhacdayo waa waxaan sal asala lahayn oo adkayn wabada ilaahay waa firdhiyey fiihaa dhexdeeda ardada min kulli daabbatin mid tukubta dhammaanteed baa ilaahay ku firdhiyey oo ku faafiyey waa daabbadii weeyaan xayawaanaadkii weeye dawaabtii weeyaan kuwa la raaco kuwa la fuulo kuwa la cuno kuwa aynaan garanayn daabada aynaan garanayn waanzalnaa waan soo dejinay hadalka iltifaat baa galay ee markii hore alqaa fi lardi baa layidhi qaybadaasi ku socday wa baha fiihaa baa layidhi amaa hadda iltifaat weeyaano waa nooc usluub cajab badan weeyaan xagga balaaqada waanzalnaa waan dejinay min asamaa'i samada xaggeeda ilahay wuxuu yidhi maa an biyaan ka soo dejinay samada laguu sheegaya waa daruuraha biyaan ka keena fa ambatnaa waan dhalinay fiiha dhexdeeda min kulli zawjin ardadii dhexdeeda waxaan ka soo saarnay nooc dhammaantii kariimin wanaagsan wax kastooo bidhbidhaamayo qurux badan ayaanu ka soo saarnay oo dhir ah kuwa dheefle ah kuwa lacunaa kuwa daawooyna kariim waa maxay kaiirulmanaafic aada u wanaagsanoo manaaficdiisu tiro badanta ilaahay wuxuu yidhi haadaa midkaas aan soo saarnay khalqullaahi ilaahay abuurkiisii weeye irar iyo dhulal iyo wax dhex yaalay ee fa aruunii bal idinku itusa gaaloy maadaa maxay bay khalaqa aladiina kuwii abuureen min duunihi ilaahay sukadiisa ahaaday itusa maadaa waxa khalaqa aladiina min duunihi bal waxaana ilaahyada ku sheegaysaan bal waxay abuureen itus asnaamtan iyo awhaantan iyo balaayadan keena waxay abuureen itus ma jiraan bal iskaba dhaafe aldaalimuuna kuwa daalimiintahay fii dalaalin baadinama dhexdeed bay ahaadeen dalaalkaasoo mubiin cad khasaare cad baadinimo cad ayay ku dhex sugan yihiin markay caabudeen waxaan wax maqlayn waxaan wax arkayn waxaan wax anfacayn waxaan wax dhibayn iyagaa xayawaanka iyo xoolaha mayeeraankaa ka sii baadinimo badan sanam qofka caabuday yaa jaamid halkaa iska yaal oo khaaliqii isaga abuuray ka tegey yaa wuxuu noqday wax la abuuray kan ugu liita oo ugu dullisan kaa ayuu ahaaday darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab